الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد waxaan kusoo jirnay manduumadii oo manduumat alqawaacid alfiqhiya lisheekh cabdiraxmaan ibn naasir asicdi raximah allahu tacaala wuxuu sheekhu raximah allahu tacaala kadaaka man wamaa tufiidaani maca kula alcumuumi yaa ukhayu fasmaca man iyo wamaa labadaasi tufiidaani way faa'iideynayaan macan wada jir kula alcumuum cumuum bay wada faa'iideynayaan dhammaantii kadaa kuwaa lasoo sheegay xaalay la mid yihiin yaa ukhayu walaalkayga yarow fasmacan maqal warkaan kuu sheegaya dhegeyso oo maqal weli wuxuu sii wadaa sheekhu alfaadii cumuumka faa'iideynayey waxaa ka mid a alfaada cumuumka faa'iideysa man iyo ma man iyo ma macaani kala duwan baa loo isticmaalaa macaanida man loo isticmaala waxaa ka mid ah shardiya ayaa loo isticmaalaa waxaa loo isticmaala istifhaamiya waxaa loo isticmaalaa mawsuula maana waa la mid mid kasta waxaa loo isticmaalaa shardiyo istifhaamiyo mawsuulo marka mantu ha noqoto mawsuulo ama ha noqoto shardiyo ama istifhaamiye ha noqoto maadu kadaalika shardiye ha noqoto mawsuulo ha noqoto istifhaamiye ha noqoto waxay faa'iideyneysaa man iyo maadaasi cumuum ayay faa'iideynayaan alaa ina lilaahi man fi الsamaawaati alla waxaa u sugnaaday man fi الsamaawaati cid kasta oo samaawaat ku sugan waman fi اlardi marka mantaasi waxay ku dhacaysaa wax alla wax samaawaat ku sugan waxay doonaan ha noqdaan alla iskale waman fi اlardi wax alla waxa dhulka ku sugan wuxuu doona ha ahaado min xayawaanin min ashjaarin min jibaalin min bixaarin min anhaarin wax alla wax dhulka ku sugan alla iskale marka cumuumka xagee laga qaatay mantanaad tusinaysa man fi اsamaawaati waman fi اlardi maa waa la mid walilaahi ma fi الsamaawaati wama fi اlardi alla waxaa u sugnaaday dhammaan waxa samaawaadka ku sugan iyo dhammaan waxa ku sugan dhulalka xagee laga qaata cumuumkaasi maadaasaa faa'iideynaysa cumuumkaas waliman khaafa maqaama rabbihi jannataan man khaafa cid kastaoo ka cabsata inuu rabbigii hor istaago qof kastaoo ka cabsada markaas waxaa usugna jannataan baa u sugnaaday marka mantaasi ayankan dakaran aw untha dakar ha ahaado ama untha ha ahaado ha yaraado ha weynaado way ku dhacaysaa waman yattaqi illaaha yajcal lahu makhrajan man yattaqi illaaha mantaasi waa shardiyo weeye marka waxay ku dhacaysaa cid kastoo alla ka cabsata ayankan marka alfaadaas man iyo maa ama istifhaamiye ha noqdaan ama shardiye ha noqdaan ama mawsuulo ha noqdaan cumuum bay markaasi faa'iideynayaan man iyo wamaa labadaasi tufiidaani waxay faa'iideynayaan macan jamiican dhammaantood kula alcumuumi cumuum bay faa'iideynayaan kadaaka kuwii lasoo sheegay xaalay la mid yihiin yaa ukhayu walaalkayga yarow fasmacan maqal waa tasgiiru akhin ukhayu wamithluhu almufradu id yudaafu fafham hudiita rushda maa yudaafu almufradu mufrad mithluhu kuwa lasoo sheegay wuu lamid yahy id wakti buu lamid yahy yudaafu la idaafaynayo fafham fahan hudiita allow lagugu hanuuniyo arushda hanuun allaha kugu hanuuniye maa yudaafu waxa la idaafaynaya fahan halkan sheekh wuxuu inoo sheegaya raximah allahu tacaala waxyaalaha cumuumka faa'iideeya waxaa ka mid a almufrad اlmudaaf maxaa loo idaafeynaya mufrad la idaafeyey maxaa loo idaafaynaya ilaa macrifa almufrad اlmudaafu ilaa macrifatin fayacum bay culimadu yihahdaan mufrad loo idaafeeyey macrifo cumuumu faa'ideynaya ha loo idaafeeye mufrad kale ama ha loo idaafeeye jamac almufradu haddii loo idaafeeyo macrifo macrifada ha noqoto mufrad ama jamac ha noqoto cumuumu faa'ideynaya mufradkaas subxaana aladii asraa bicabdihi bicabdihi cabdi waa mufrad oo damiirkaasaa loo idaafeeyey oo mufrad ah wuxuu faa'ideynaya markaasi cumuumu faa'ideynaya fayashmalu kula anwaac alcubuudiya cubuudiye dhammaanteedoo dhan ayuu shamlinaya bicabdihi isagoo jamac loo idaafeeyey yaa cibaadii waxa la idaafaynayo waa jamac wey qul yaa cibaadiya aladiina asrafu marka lafdiga cibaad oo jamac ah ba waxaa loo idaafey ila yaa ilmutakalim marka cumuumu faa'ideynaya addoon kastaba nidaagaasi waa soo gudagelaya fakulu cabdin daakhilu fi hada nida mahma balaga cisyaanuhu wa israafuhu calaa nafsih si kastoo uu xumaan u sameeyo qofkaasi xumaan kastoo uu sameeyo cumuumkaa soo guda gelaya ilahay dembi dhaafkiisa inuu u dembi dhaafo ilah baa u ballan qaaday ina allaha yakfir dunuuba jamiican yaa cibaadi marka wuxuu noqonayaa jamac la idaafeeyey weeye marka alfaadaas ayay ka mid yihiin mufradka loo idaafeeyo macrifo cumuumu faa'ideynaya waxaa ka mid a alfaada faa'iideysa cumuumka kulun iyo bacdun kulun iyo jamiicun baa ka mid ah kulu nafsin dhaa'iqat lmowt kulu nafsin dhaa'iqat lmowt waxay faa'ideyneysaa cumuum bay faa'ideyneysaa naf kastaba inay geeri dhamanayso jamiic baa ka mid ah wain kulun lama jamiicu ladayna muxdaruun lafdiga jamiic jamiicu nnaasi yamuutuun dadkao dhan way dhimanayaan cumuum baa laga qaadanaya almufradu mufrad mithluhu kii lasoo sheegay buu la mid yahay idi wakti buu la mid yahay yudaafu la idaafaynayo fafham fahan hudiita allaha kugu hanuuniye arushta hanuun waxaad fahantaa maa yudaafu waxa la idaafaynayo waa se takmilat lbeyt weeyaan walaa yatimu alxukmu xataa tajtamic kul الshuruuط واlmawaanic tartafic wuxuu sheekhu leeyahy raximah الlah walaa yatimu اlxukmu xukumku ma taam noqdo xataa tajtamica ilaa ay ku dhammaystiranto kulu shuruuطi shuruudii oo dhan wa tartaficu ay kor noqoto almawaanic waxyaalihii markaasi mawaanicdoo diidayay halkana shekh wuxuu inoo sheegaya qaacido muhim ah qaacidadaasoo ah xukumku wuxuu taam noqdaa marka shuruuddiisana la helo mawaanicdiisana la waayo xukum kastaba shuruudna wuu leeyahy mawaanicna wuu leeyahy marka xukumkaasi waxyaalihii diidayey waa in la waayaa waxyaalihii loo shardinayana waa in la helaa maalan qof markuu wax dhexlayo waxaa laabuda shuruud in laga helo shuruud irthi waa in la helaa mawaanic irthi meesha waa in laga waayaa shuruud irthi waa in la helaa oo qof meesha waa inuu dhintaa qof dhinta meesha waa inuu joogaa qof dhexlana waa in la helaayo la xaqiijiya inuu joogo waa in la gartaa qofkani waxaanuu ku dhexlayo ma wuxuu ku dhexlayaa inuu markaa zawj yahay ma inuu yahay qaraabo ma inuu markaa muctiq yahay muxuu ku dhexlayaa waa in la gartaa arrimahaasi waa in la xaqiijiyaa ko waa shuruud irthi waa midda labaad ee mawaanicu irthina meesha waa in laga waayaa oo maxay yihiin dil qofkan dhintay kan dhexlaya waa inuusan dilin kan dhexalkiisa doonaya waa inuusan dilin waa inuusan addoon ahayn laftiisu kan wax dhexlaya dhexalka doonaya waa inaysan isku khilaafsan xagga diinta idan mawaanicdaanasna waa in la waayaa shuruudanna waa in la helaa markaasaa markaa dhaxal la helaya laakiin haddii shuruuddii la helo oo meesha meyd waa yaalaa kii dhexli lahaana waa la hayaa qaabka wax ku dhexlayayna waa la garanaya waddada wax ku dhexlayana waa la garanaya laakiin isagaaba dilayba kan dhinta isagaaba dilayba laa yari limaada waxaa la ohanaya tawafarat shuruud laakiin almawaanic lam tantafi mawaanica meesha taalla marka wuxuu xukumkani dhici lahaa oo qofkan dhaxal la siin lahaa marka qofkani shuruuddaasna laga wada heli lahaa mawaanicdana laga waayi lahaa qaacidadu waxay shamlinaysaa axkaamu diin oo dhan hadday yihiin caqaa'idii cibaadaadkii mucaamalaadkii inta way shamlinaysaa qaacidadu waxay shamlinaysaa caqaa'idii waxay shamlinaysaa mucaamalaadkii arrimahaasoo dhan waxay shamlinaysaa caqaa'idii nabigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam xadiiska saxiixa wuxuu inoogu sheegay fi saxiix bukhari muslim min xadiis abi hurayra nin ayaa jiray ninkaas wax khayra ma samayn caruurtiisa wuxuu ku yihi markuu dhimanayey markaan dhinto iguba kadibna ishiida markaad ishiidaan oon budan noqdo daqiiq markaan noqdo yani markaas dabaysha iraaciya hadduu ilaahay awood ii yeesho ilahay waa cadaabaya cadaab daran buu cadaabaya sidii bay yeeleen yani markuu dhintay way gubeen kadibna way shiideen kadibna markii daqiiq uu noqday ayay dabaysha raaciyeen qaarna badda ku dareen sidaa markuu dhintayba alla wuxuu ku yihi dhulkii soo saar waxa kugu jira yani ninkii dib baa loo soo nooleeyey rabbi wuxuu ku yihi subxaana maa xamalaka calaa maa sanacta waxaad samaysay maxaa kugu kalifay markaasa wuxuu yihi khashyataka yaa rab rabbi waxaa u kalifay cabsidaada ninkaa marka uu saalaya carruurtiisa ku leeyahay ishiida oo dabaysha iraaciya muxuu ninkaa dafirsan yahay qudratullah ilaahay awoodiis ayuu markaasi dafirsan yahay waayo hadduu og yahay ilaahay inuu yahay qadiir calaa kuli shayin qadiir inuu awoodi karo isagoo sidaa la yeel inuu dib usoo noolay hadduu awoodi hadduu garanayo sidaa markaasi ma yeeleen qof aaminsan ilaahay awoodiisu inay waasac tahay wax kasta alla uu awoodi karayo sidaa ma ma sameeyeen idan qof dafiray ilaahay qudradiisi de waxaa in la kaafir bilaahi way diintu ka baxay kaasi lama gaalaysiin limaada maanic baa ku qumay oo ajahli qaama calayhi maanic wahuwa ish aljahl jahliguna muxuu ka mid yahay waxyaalaha qofka lagu cududaaro waxaa kaloo sugan xadiiska saxiixa nabiga wuxuu noo sheegay calayhi salatu salaam nin in markaa daabadiisi ka luntay oo ay u saarnaayeen biyihiisii iyo baadkiisaba u saarnaayeen uu ka quustay kadibna uu geeri u diyaargaroobay isagoo geed hoos jiifa oo geeridii markaa sugaya markuu dhiman lahaa ayaa wuxuu arkay hashio dul taagan neefkiio dul taagan buu arkay intuu ku booday wuxuu yihi allaahuma anta cabdii wa ana rabuk ilaah waxaan ahay rabbigaabaan adna addoonkaygi baa ta ninkaa muxuu ku dhacay kufri sariixa ayuu ku dhacay gaalnimo cad buu ku dhacay haddana lama gaalaysiin nabigu muxuu yihi akhطa min shiddati lfarx idan maxaa loo gaalaysiin waaye maadaama kufrigu ku dhacay liana almawaanic yani markaasi lam tantafi mawaanicu kufrigii ayaan laga waayin oo qofka waxyaalaha kufriga ka mancayn waxaa ka mid a alkhata waxyaalaha qof inuu qofku qaldamo hadduu qaladnimo u sameeyo shay kufri ah laa yukafar marka xukumkaasi ha noqdo wuxuu doono waxaa marka xukumkaas wuxuu sugnaanayaa marka shuruuddiina la helo mawaanicdiina meesha laga waayo waxaa ka mid a tusaale u noqon kara haddii uu qofku sadaqaysto maal xaaraam ah oo dad kale u ka soo qaatay ayuu sadaqaystay sadaqadaas maxay noqonaysaa midaan la aqbalayn bay noqonaysaa sababtu maxay tahay lanna maanic baa la helay ina allaha ayibu laa yaqbalu ilaa ayiba ilahi waa ayib waxaan ayib ahayna ma aqbalo waxaan xalaal ahayn ilahay ma aqbalo idan waxaa la waayey shuruudda lagu aqbali laha wax ka mida la waayey oo maxay tahay shuruuddaasi waxaa weeyaan maalkan aad sadaqaynayso waa inuu yahay xalaal waa inuu yahay markaasa laga aqbalaya waa min asbaab qabuul laakiin haddii kaa la waayo qabuulda ha sugin in laga aqbalo ha sugin baab awla in laga aqbali waayo qof baa maalan wuu soo xajiyey laakiin acmaashi kale wuu sameeyey carafo laakiin muu istaagin xajkaa maxaa la ohanaya xajaan la aqbalin limaa nabig wuxuu noo shegay alxaju maada alxaju carafa yani rukniga ugu weyn xajka oo wuquuf bicarafa qofaan carafa bas wuxuu doona ha sameeyo xajka lama aqbalin wahaakada wuxuu sheekhu raximah اllahu tacaala walaa yatimu ma dhammaystirmo alxukmu xukumkii ma dhammaystirmo xataa tajtamic ilaa ay kulanto kulu shuruud shuruudii oo dhan xukumkaa shuruudda uu lahaa o dhan ilaa markaa la helo walmawaanicu mawaanicdiina tartaficu ay markaasi rafcoonto macnaa meesha laga waayo markii la waayo mawaanicdina la waayo shuruuddina la helo markaasu xukumkaasi taab noqonaya marka waa qaacida markaasi muhima weeyaan wax kastoo aad samaynaysid si lagaaga aqbalo shuruuddiisa waa inaad ku dadaashaa waxyaalihii diidayeyna waa inaad iska ilaalisaa wuxuu sheekhu raximah اllahu tacaala wman ataa bima calayhi min camal qad istaxaqa ma lahu cala alcamal waman ataa mid kastoo la yimaada bima aladii kii calayhi korkiisa ahaaday oo min camalin camal ah wixii dushiisa saarnoo camala qofka la yimaada qad istaxaqa wuxuu mutaystay maa lahu wixii u sugnaaday cala alcamali camalkaas oo ugu sugnaaday halkana sheekh wuxuu inoo sheegaya raximah llahu tacala qaacida muhima qaacidaas waxaa weeyaan wixii loo diray qofka la yimaada wuxuu doono ha ahaado yani wuxuu mutaysanayaa wixii camalkaasi wixii loogu ballan qaaday marka waxaa soo gudagelaya mucaamalatu اnnaasi maca anfusihim iyo mucaamalatu annaasi maca rabbihim labadu way shamlinaysaa qaacidadu labaduba way shamlinaysaa haddii maalan qof aad shaqo u dirsato tira maalan daaqaddaa ii dhis daaqadii buu kuu dhisay waxaadna kula heshiisay ujuuraad kula heshiisay daaqaddaa ii dhis boqol kun baan ku siinayaa daaqadii buu dhisay marka shaqada u dhammeeyo muxuu mutaysanaya qofkaas boqolkii buu mutaysanaya waman ataa bima calayhi min camal camalkii dusha ka saarnaa markuu guto camalkaa wuxuu ku yeeshay oo lagula heshiiyey ayuu markaasi yeelanaya in loo diidana xaq ooma leh bal wacii daran baa kusoo arooray in markaasi qof inta hawl loo diro hawshii markuu qabto in xaqiisii loo diido wacii daran baa kusoo arooray alla wuxuu leeyahay waa xadiis qudsi halaathatu ana khasmuhum yowma alqiyaama saddex qolo anaa la doodaya maalinta qiyaamo saddex qolo anaa la doodaya alla odhanaya waxaa ka mid ah rajulu ista'jara ajiiran fastawfaa minhu walam yucطihi ajrahu nin kiraystay ajiir qof buu kiraystay una shaqo u qabto markaasaa wuxuu ka oofsaday wuxuu ka oofsaday shaqadiisi oo u dhameeyey walam yucطi ajrahu ajarkiisina ma siinin mar alla markuu shaqada u dhameeyey wadada ka bax waxba ku siin maya halkaa mar marka waa wacii daran nabigu wuxuu yihi calayhi الsalaatu wasalaam acطu اlajiira ajrahu waxaad siisaan qofka ajiirka idin ah oo aad kiraysateen siiya ujradiisa marka taasi waa mucaamalaة الnaasi maca anfusihim waa mucaamalada dadka dhex maraysa weeyaan mucaamalaة الnaasi maca rabbihim kadalik ilahay wuxuu u ballan qaaday addoommadiisa marka ay wixuu u diray ay sameeyaan alla asagaa siinaya addoommadiisa tafadulan wa ixsaaran buu u siinayaa tafadulan wa ixsaaran wuxuu nabigu yihi alayhi الsalatu wasalaam man saama yowma fii sabiili اllahi baacad allahu wajhu can الnaari bidalika اlyowmi sabciina khariifan qofka sooma maalin dar ilahay u soomaa baacad allahu wajhahu can الnaari ilahay wejigiisa wuxuu kaga fogeeya naarta sabciina khariifan toddobaatan sano meel loo socdo ayuu naarta ilahay kaga fogeeya marka qofkani haddii uu sameeyo wixii loo diray oo ah inuu maalin ilaahay dartii u soomo wuxuu mutaysanayaa abaalgudkaas ah in markaa naarta laga dheerayo laga fogeeyo ilah baa siinaya tafadulan wa ixsaanan man qaama ramadaana iimaanan waxtisaaban qofka camalkaas sameeya maxaa loo ballan qaaday gufira lahu ma taqadama min denbi ilah baa markaa abaalgudkaas siinaya tafadulan wa ixsaanan man qaala subxaana allah wabixamdih gurisat lahu nakhlaة fi اljanة nabigu wuxuu yihi alayhi الsalatu wasalaam qofka subxaana allahi wabixamdihi yihaahdaa geetimreed baa jannada looga beeraa marka abaalgudka qofka subxaana allahi wabixamdihi yihaahdaa taasuu ku yeelanaya waa ballanqaad markaas ilahay addoomiisa u ballan qaaday ilahna ballan kama baxo faman facala dalik istaxaqa hawaaba laakiin laazim aha takaruma min allahi wa fadlan waa takarum xagga alleh iyo fadli iyo gallad xagga alle ka ahaatay weeyaan inuu addoommadiisii yani waxaa weeyaan camal u sheegay ay abaalgud weyn ku helayaan kadibna abaalgudkii uu siiyo ina allaha laa yakhlifu lmiicaad ilahay ballan kama baxo addoommadiis wuxuu u ballan qaaday waa u fulinaya waa u fulinaya wahaakada marka waa qaacido camal marka oo markaasi shamlinaysa addoommadu waxay ku ballamaan qofka wixii lagula ballamay marka uu oofiyo in wixii loo ballan qaado uu mutaysanayo kadalika rabbi subxaanahu watacaala addoommadiisa acmaasha markay sameeyaan uu abaalgud weyn oogu ballan qaaday ilahna markaasi wuu siinayaa maxaa yeeley ilahay ballan kama baxo waman ataa qofka la yimaada bimaa shay qofka la yimaada caleyhi korkiisa ahaaday oo min acamali camal ah min camalin camal ah ayan kaan camal kasta sawaaun kaana min camali dunya o min camal aakhira camal adduunyo oo dad ay u dirsadeen ha noqdo oo adduunyo uu ku doonayo ama ha noqdo camal aakharo oo janno iyo thawaab uu ku doonayo waman ataa qofka la yimaada bimaa shay aley kaainun calayhi korkiisa ku sugnaada oo min camalin camal ah qofka la yimaada camalkay dusha ka saarnaa qad istaxaqa wuxuu mutaystay maa shay buu mutaystay lahu qofka u sugnaaday cala alcamali camalkaasi oogu sugnaaday camalkaa wixii loogu ballan qaaday ayuu yeelanaya hadduu haddaba oofin waayo hadduu oofin waayo oo camalkii loo diray ayuu oofin waayey markaa ma mutaysanayo ma mutaysanayo wayafcalu bacda min alma'muuri inshaqa ficlu saa'iri اlma'muuri wuxuu sheekhu yihi wayafcalu bacda bacdi buu samaynaya min alma'muuri xaaluu ka mid yahay bacdigaas kiilis faray waa goormo inshaqa haddii uu dhibo ficlu saa'iri اlma'muuri kii lisfaray dhammaantii inuu sameeyo waa qaacida culimadu ay yidhaahdaan almaysuuru laa yasqutu bilmacsuur almaysuuru laa yasqutu bilmacsuur almaysuuru kii fududaaday laa yasqutu kuma dhaco bilmacsuuri kii cuslaaday oo la samayn kari waayey oo macnuhu muxuu noqonayaa waxaa weeye wixii lagu diray haddaad wada samayn kari weydo wixii aad ka karayso samee waxaad ka kari karto samee waxaa daliil u ah qacdadan in qofku waxa uu awoodi karayo yani wixii loo diray hadduu wada samayn kari waayo inuu wuxuu kari kara ka sameeyo waxaa daliil u ah laa yukalifu llahu nafsa ilaa wuscaha ilaahay kuma kalifi naf ilaa karaankeeda mooyaane intaad ka karay samee fattaqu llaha ma staactum nabiguna wuxuu yihi alayhi salaatu salaam idaa amartukum biamrin faatuu minhu ma staactum haddaan arin idin amro idin irado waxaa sameeya haddaan idin iraahdo waxaa sameeya waxaad ka kari kartaan sameeya waxaad awoodi karaysaan haddiina wada awoodi karaynin waxaa weeyaan waxaad kari kartaan sameeya culimadu waxay yidhahdaan yani waxa aan dhammaantii la awoodi karaynin maa laa yudriku kulluhu laa yutraku julluhu maa laa yudriku waxaan la haleelayn kulluhu dhammaantii macna lama wada samayn karo laa yutraku lagama tago julluhu badankiisa haddaad badankii kari kartid badankaa samee qaacid ahaan waxay yidhahdaan almaysuuru kii ku fududaaday laa yasqutu kuma dhacayo bilmacsuuri kii markaasi macsuurka adkaaday tusaalayaal badan bay yeelanaysaa tusaalayaal badan ay yeelanaysaa qof baa maalan bishii ramadaan baa dhammaatay sakaatulfidrigii waxaa la doonayay inuu bixiyo arbacatu amdaad afar mud inuu bixiyaa la doonayey afartii ma wada haye laba mud buu hayaa soo waadix maaha markii laga yimaado quudkiisa maalinta habeenka marka laga yimaado waxaa la doonayay afar mud inuu bixiyaa la doonayay intaa waxaa wax ka dheeraada wuxuu haystaa laba mud buu haysta ma la odhanaya mar haddaad afartii mud kari weyday dhammaan way kaa dhacaysaaye labadana isaga darso intaadii hore miyaa la odhanayaa maya waxaa la odhanayaa almaysuuru laa yasqutu bilmacsuur haddaad wada kari weyda afartii mud maxaad kari kartaa laba mud labadaas bixi baa la odhanaya faatixadii qofkii ma wada xafidsanaa qayb buu ka yaqaanaa ilaa nis buu xafidsan yahay ma wada xafidsanaa dayb waa qof mukalaf waa baaliq caaqil ah wey laakiin faatixadii ma wada yaqaano maxaa la samaynaya marka inta akhri baa la odhanaya laa yukalifu lahu nafsan ilaa wuscaha inta akhri la odhan mayo iska aamusnow maadaama aadan wada karayn iska aamusnow la odhan mayo maxaa yeelay almaysuuru laa yasqutu bilmacsuur intan kuu fudud u dhici mayso yani waxaa weeya intaa markaasi kugu cuslaatay qof baa maalan dayn baa lagu leehay qof baa dayn lagu leehy dayntii wuu wada bixin kari waaye boqol kun baa lagu leehy konton kun buu awoodaa oran mayo markaasi haddaan wada kari waayo boqolkiiba intan anaa iska qaadanaya iska dah maya almaysuur laa yasqutu bilmacsuur ayib waxaad karayso waxaad kari weyday kuma dhaxayo salaaddii maalan waxaad kari weyday istaag baad kari weyday istaag baad kari weyday ayib lagu oran maya haddaba oran maysid mar haddaan istaag kari waaye waan iska daynayaa anu ma istaagi karo waan iska daynayaa laa almaysuuru laa yasqut bilmacsuur marka waxay yeelanaysaa amhilo fara badan ayay marka qaacidadu yeelanaysaa waxaa laga soo reebayaa bacd almasaa'il baa laga soo reebaya ay ka mid yihiin haddii qofkii maalintii bacdi wuu soomi karaya laakiin qayb ma soomi karayo kulli ma wada soomi karo wuxuu soomi karayaa maalan ilaa duhurkii wuu soomi karayaa laakiin duhurkii haddii la gaaro khalaas soonkii ma hayn karo la ohan mayo almaysuur laa yasqut bilmacsuur intaas soon duhurkii marka gaartan iska cun la ohan mayo sawaadix maaha laa yatabacad waa cibaadatun laa tatabacad cibaado aan qaybsamaynin weeye oon abcaad yeelan karaynin ima an takuna saaiman ima an takuna muftiran wax udhexeeya ma jiro bacdina waa so bacdina waana furaya maya ayib marka waxay noqonaysaa mar hadduu kari waayo bacdi ka mida inuu iska wada afuro ayay noqonaysaa inuu iska wada afuro ay markaa noqonaysaa waxaa ka mid a kafaaradii qoortii hadduu xoreyn kari waayo raqabadii bacdi ka mid wuxuu ku xoreyn lahaa bacdi ka mid u haya dhammaan ma wada hayo culimadu waxay leeyihiin wuxuu u wareegayaa bedelkii buu u wareegaya kii ku xigay hadduu raqabadii kari waaye wixii ku xigay ayuu markaas u wareegaya wahaakada wuxuu sheekhu raximah llahu wayafcalu shas shaksiga wuxuu samaynaya musama hadda laga dhiga wey albacda qayb buu samaynaya min alma'muuri xaaluu ka mid yahay bacdigani kii la faray wixii lagu faray bacdigaad kari karaysa baad samaynaysaa waa goorma inshaqa wa hadduu dhibo qofkii ficlu saa'iri lma'muuri kii la faray oo dhammaan uu wada samayn kari waayo bacdigaas uu kari karu qofkii samaynaya ama wayufcalu waa la samayn oo maqyrsiqa laga dhigo wayufcalu waa la samayn albacdu qayb baa la samayn min alma'muuri xaaluu ka mid yahay bacdigaas kii lisfaray waa goorma inshaqa wa hadduu dhibo qofkii ficlu saa'iri alma'muuri kii lisfaray samayntiisoo dhan haddii markaa uu dhibayo inta uu karayo markaa samaynaya in mustamaha isku raaciya ku fiicanta wayafcalu qofkii uu samaynaya albacda bacdi buu samaynaya min alma'muuri xaaluu ka mid yahay bacdigaasi kii lisfaray waa goorma inshaqa wa hadduu dhibo qofkii ficlu saa'ir alma'muuri kii lisfaray samayntiisoo dhan haddii markaa uu dhibayo inta uu karayo markaa samaynaya wuxuu sheekhu raximah اllahu tacaala wkulu ma nashaa can wkulu ma nashaa can اlma'duuni fadaka amru laysa bilmadmuuni qaar baan qori maan umalaynaya lakin nuska qaar buu ku yaalaa oo nuska qaar waxay ka dhigayaan toddobiyo afartan kitaabka qaar waxay ka dhigayaan sagaal iyo afartan bay ka dhigayaan marka laba beyd bay ku darayaan wakulu maa nashaa wax kasta oo ka dhasha can ilma'duuni wixii laisku fasaxay fadaaka kaasi amrun arin weeye arinkaasoo laysa bilmadmuuni aan la damaano qaadayn halkan shekh wuxuu noo sheegaya qaado culimadu ay yidhaahdaan aljawaazu sharciyu yunaafi damaan aljawaazu sharciyu jawaaskii sharciga ahaa yunaafi damaana magdhow isagaa diidaya ama maa tarataba cala alma'duuni hayru madmuun wixii ka dhasha wixii laisku fasaxay lama gadhabi mayo yacni hadduu qofku sameeyo wax loo fasaxay sharcan wixii ka dhasha ma damaana qaadaya tusaale waxaa noqon kara nin baa tacziir lagu yeeshay tacziir masalan qof buu qadfay qof buu qadfayo zina ku ganay markhaati cadna waa keeni waaye soo waadix ma markhaati cadna uu keeni waaye kii markaa la qadfay maqduufkii ayaa markaasi xaq wuxuu u yeelanaya inuu jeedlo fajliduuhum hamaaniina jalda sideetan jeed inuu ku dhufto xaq u leeyahay ama asagoo ha ku dhufto ama cid kaloo markaa asaga u wakiisha ha ku dhufato kiibaa loo fasax waxaa la yidhi ninkii maadaama uu ku qadfay caddaynna uu keeni waayey waxaa ku dhufanaysa sideetan jeeda sideetanki maruu ku dhuftay kii u dambeeye maruu ku dhufto bay nafti ka haaday ma waxaa la ohanaya waa lagu qisaasaya ninki ninki waa disheeyey ilaa waxaad ku lehay tacziir bay ahayd sideetan jeedal bay ahayd ninkii naftaad ka jartay waa lagu qisaasay miyaa la ohanaya waa maya maxaa yeelay sharcigaa u saamaxay sideetan jeedal inuu ku dhufto sharcigaa u ogolaaday maadaama wax sharciga u ogolaaday uu ka dhashay arrinkani waxay noqonaysaa aljawaazu sharciyu yunaafi damaan jawaaskii sharciga ahaa ayaa markaa meesha ka saaraya in magdhow laga qaado qofkaas maa tarataba cala alma'duun hayru madmuun waxa laisku fasaxay sharcigaa u fasaxay maadaama idan uu u haystay inuu tacsiiro waxaa weeyaan damaan markaa lagama rabo waxaa ka mid ah kii wax xaday oo kale qof baa qof alaab ka xaday sariqadiina shuruuddeedii waa la wada helay oo nisaab buu xaday xadiisul misli buu ka xaday qofkan waa qof mukalafa gacantaa laga jaray marka kii wax laga xaday markuu gacanta ka jaray kii wax ka xaday oo qofka naftaa ka baxdayba ma la ohanaya waa lagu dilaya maadaama qofkii aad dishay maya waxaa weeyaan maa tarataba cala alma'duuni hayru madmuun nin baa wuxuu ka qotay gurigiisa ceel buu ka qotay barked buu ka qotay nin baa soo galayoo ceelkiiba ku dhexdhacay ku dhinta wax magdhawa lagama rabo limaada de qofka xaq buu leh gurigiisa inu wax ka qoto sooma isaga xaq u leh gurigiisa ama ceel ha ka qoto ama barked ha ka qoto ama wuxuu ha ka qoto isaga xaq u leh kiibuu ku dhacay waxba laga soo qaadi mayo waxaa la mid ah culimadu leeyihiin wadadii caamka ahayd wadadii caamka ahayd wadadii la wada lahaabuu ka qoday laakiin weliyul amriga madaxweynaha u fasaxay oo waa ka qodan kartaa halkaas waa ku banaanta halkaasi ceel waa ka qodan kartaa ceelkiibuu qotay ceelkaas wuxuu u baahnaana wuu sameeyey hadday tahay wax lagu wareejiyo ama dhismo loo sameeyo wuu u sameeyey waxbaa ku dhacay oo ku dhintay ama qof baa ku dhacay oo ku dhintay waxba loo raacan mayo maadaama idan uu u haystay inuu halkaa ceel ka qoto wixii ku dhintaa loo raacan mayo wahaakada wa kullu maa shay dhammaantii nashaa ka dhasha cani ilma'duuni wax laisku fasaxay wax sharcigu fasaxay wixii ka dhasha fadaaka kaasi amrun arin weeye arinkaasoo laysa bilmadmuuni mid la magdhabay keyrkiis ah waa arrin markaas aan la magdhabayn weeyaan wa kullu xukmin daa'iru maca cilatih wa hiya alatii qad awjabat lishircatih wa kullu xukmin xukm dhammaantii daa'irun wuxuu wareegayaa maca cilatihi ciladiisuu la wareegayaa wa hiya ciladuna allatii tii weeye qad awjabad waajibisay ama qad awjabad keentay lishircatihi ay lisharciyatihi in la jideeyo halkana sheekh wuxuu noo sheegaya qaacida macruufa oo culimadu ay yidhaahdaan alxukmu yaduuru maca cilatihi wujuuda wa cadaman wuxuu la wareegayaa xukumku maca cilatihi ciladiisuu la wareegaya wujuudan joogitaan iyo wa cadaman waayitaan oo xukumku haddii uu yahay xukumku mid ku dhisan cilo ama sabab ku dhisan xukumka waxaa la helayaa markii cilada la helo sababkaa marka la hela xukumkii la helayaa marka la waayana xukumkii waa la waayayaa haddii cilada isbedesho xukumkii waa isbedelayaa tusaalayaal fara badan ayaa markaasi loo helaya masalan khamrigu waa xaaraam khamrigu waa xaaraam maxaa xaaraam ka dhigay khamriga liannahu muskir cilatu taxriimi alkhamri wa kownuhu maada muskiran waa inuu yahay mid wax sakhraaminaya sukrigii iyo sakhraankii hadduu meesha ka baxo sakhraaminta mesha haday ka baxdo maxay noqonaysaa xalaal bay noqonaysa soo ma xalaal bay noqonaysaa oo khal oo kale ayuu markaa iska noqonaya marka kii cabaa yani markaa la jeedlimay markaas xukumkii markaasi ay lahayd meesha waa ka baxay masalan wuxuu ku dhaartay inuusan guriga hebel gelin buu ku dhaartay wallaahi laa adkhulu beyta fulaan buu yidhi ilaah baan ku dhaartay hebel gurigiisa ma gelayo gurigii baa hebel laga iibsaday oo nin kalaa yeeshay gurigii nin kalaa yeeshay gurigii inuu gala ma u banaanta mise ma banaana waa u banaanta limaada xukumki waa isbedelay mulkiyadi baa isbedeshay shalay hebel baa lahaa maanta hebel baa leh falxukmu yaduuru maca cilati wujuudan wa cadaman qofka faasiqa shahaadadiisa lama aqbalo walaa taqbalu lahum shahaadatan abada wa ulaaika hum alfaasiquun alfaasiq laa tuqbal shahaadatu hadduu ka toobad keeno oo fisqigii uu zuulo maxay noqonaysaa markaasi in la aqbalo maxay towbadiisii limaada alxukmu yaduuru maca cilati wujuudan wa cadaman marka xukumku wuxuu la soconayaa ciladiisa wujuudan hadday joogtona xukumki waa la joogaya haddii ciladii la waayana xukumkiina waa la waayaya marka masaail badan ayaa ku dhismaya wuxuu sheekhu raximah اllahu tacaala wa kulu xukmin xukm dhammaantii daa'iru wareegaya ma cilatii ciladiisuu la wareegaya maceeda wahya waa luqatu wahiya ku sugan wahya ciladuna allatii tii way qad awjabad keentay lishircatihi ay lisharciyatihi in la jideeyo xukumkan inuu mashruucu noqdo wixii keena ciladan ay ahayd xukumkan in la jideeyo ciladana keentay in khamriga xaaraam laga dhigo cilada cilat iskaar baa keentay cilat iskaar ayaa keentay mar haddii iskaar meesha uu ka baxay xukumkii taxriimkana meesha wuu ka baxaya haddii cilatul iskaar ay soo noqotona xukumkii wuu soo noqonaya marka xukumku wuxuu daba soconaya mar kastaba ciladiisa ayuu markaasi daba soconayaa قال الناظم رحمه الله وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد إلا شروطا حللت محرما أو عكسه فباطلات فاعلما wuxuu sheekhu yihi raximah اllah wakulu sharطin sharطi dhammaantii shardigaasoo fi lbeyci beyca dhexdiisa ahaaday iyo wanikaaxi nikaaxa dhexdiisa ahaaday iyo walmaqaasidi waxyaalaha loo qasto laazimun laazim weeye yani laazimun iifaauhu in la oofiyo laazim weeye lilcaaqidi yani markaa midka guntaya in loo oofiyo laazim weeye ilaa shuruudan shuruud mooyaane shuruuddaasoo xallad xalaalaysa muxaraman shay xaaraam ah aw cagsahu ama taa cagsigeed ahaatay fa baailaatun fa hiya shuruuddaas yani markaasi xalaal ka dhigaysa shay xaaraam ah ama shay xaaraama xalaal ka dhigaysa fa baailaatun baail weeye ee faclaman arrinkaa ogow halkan wuxuu ka warramayaa sheikhu raximah اllahu tacaala yani shardi kasta oo beeca dhexdiisa la shardisto ama nikaaxa dhexdiisa guurka dhexdiisa ama waxyaalaha kale oo loo qasdo shuruudda la galo shuruuddaasi qofkaa shardigaa gelaya cidda uu la gelayo waxaa markaas laasim ku ah inay u oofiyaan nebigu calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu noo sheegay almuslimuuna calىa shuruutihim muslimiintu waxay ku sugan yihiin shuruuddooda bimacnaa waxay ku heshiiyaan waa inay markaa isku oofiyaan qofka caaqidkaa alcaaqid waa kulu baaliqin caaqilin rashiidin waa cid kastoo qabuul iyo ijaabkiisa uu asaxayo cid kastoo qabuulkiisa ijaabkiisa u asaxayo weeye markaa caaqidku marka midka caqdiga samaynaya cidda uu caqdiga la gelayo caqdigaa ha ku saabsanaado beec ama ha ku saabsanaado heshiiskaasi beec ama nikaax ama waxyaalo kale heshiiskaas shuruudda u shardisanaya heshiiskaasi in loo oofiyo waa laazim ayib waxaa laga soo reebayaa shardigaas uu shardisanayo hadduu yahay mid shay xalaal ah xaaraam ka dhigaya ama cagsiyo shay xaaraam ah xalaalaynaya shuruudda noocaasa markaa la oofin mayo laakiin haddii ay tahay shuruud waxna aan xalaalaynayn wax muxaram aan xalaal ka dhigaynin ama wax muxaram ah wax xalaala aan xaaraam ka dhigayn ama shay muxaram xalaal aan ka dhigaynin taasi markaa in loo oofiyo waa shay laazima weeye xadiidka akhirkiisa waxaa la socota almuslimuuna calaa shuruutihim ilaa sharطan xarama xalaala aw axala xaraama yani muslimiintu shuruudooday ku sugan yihiin yani markaa shardigu qof kale waa in loo oofiya waxaa laga soo reebaya ilaa sharطan xarama xalaalan shardi markaasi shay xaaraama xalaal ka dhigaya aw axala xaraaman ama markaa shay xaaraama xalaal ka dhigaya mooyaane kaa markaa asagu la oofin mayo waxyaalaha loo dariishanaya waxaa ka mid a shuruudda in laisku oofiyo qowluhu tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu awfuu bilcuquud muuminiintiiow yani markaasi oofiya ballamaha iyo heshiiskaad gashaan oofiya marka adilada loo daliishanayo ayay markaa ka mid tahay in ballanka la galo laisku oofiyo ballanka la galo laga baxana nebigu wuxuu ku sheegay calayhi salaatu wasalaam calaamadaha lagu yaqaano munaafiqa aayat lmunaafiqi halaatha wa minha idaa caahada kadar waxaa ka mid a markuu ballan galo ballankii inuusan oofinayn oo ka baxay calaamaadka lagu yaqaano munaafiqiinta ayay ka mid tahay marka waa shardigu hadduu saxiix yahay weeye maala ninba nin wuxuu ka iibsaday gaari buu ka iibsaday haddaba kii laga iibsaday shardi buu galo wuxuu yidhi gaarin waa kaa iibinaya bishardi laakiin bil waa inaan isticmaalaa bil waa inaan gaarigaasi anugu markaasi ku shaqaystaa waa shardi saxiixa weeye hadduu raalli ka noqdo markaa shardigaasi waa in loo oofiya oo bisha asagu waa inuu haystaa ama waa inuu masalan isagoo safar ku jiro gaariga iga iibi waan kaa iibiyey laakin wuxuu bishardi waa inaan meeshaan u socday waa inaan ku tagaa waa loo oofinayaa wahaakada gabadhii la guursaday shardi bay ninkii la gashay waxay shardi kula gashay yani markaa keligeed inuu guri dejiyo oo cidna uusan la dejin hadduu sidaas shardigaa ku galo waa inuu markaa u oofiyaa shardigaasi waa inuu markaasi u oofiyaa ninbu masalan shaqaalo ah ayuu markaasi la heshiiyey oo yidhi ii shaqee shaqaalihii baa shardi wuxuu ka dhigtay anuu habeen shaqayn mayo maalinta waa shaqayn lakin habeen anuu ku shaqayn mayo day shardigaasa hadduu oola galo yidha waa ku ogolahay sidaasaan hiisku yahay inuu ka baxo ma banaana waa inuu sidaa ugu oofiyaa oo markaasi maalin habeen waa inuu shaqa markaa u dirin marka waa shardi saxiixa saasaa loo oofinayaa laakiin shardigu hadduu baatil yahay waxa way asaga oofin ma leh nabigu calayhi salatu salam wuxuu yihi ma kaana min sharطi laysa fi kitaabi اllaahi caza wajala fahuwa baطil wain kana miata sharط kitaab اllahi axaq wa sharط اllahi awhaq yacni shardi kasta oo kitaabka ilaahay aan ku sugnayn waxa weeyaan waa baatil weeye xataa hadduu yahay boqol shardi hadduu yahay waxba laga soo qaadi mayo waxba laga soo qaadi mayo marka taas ayuu marka sheekhu inoo tilmaamaya waxaa ka mid a maalan shuruudda baatilka nin baad waxaad ka iibsatay waxaad ka iibsatay yacni waxaad ka iibsatay raadiyo baad ka iibsatay ama mobile baad ka iibsatay wuxuu yihi waxaan kaaga iibinaya bishardi inaad heesaa ku dhegeysato shardi inaad heesaa ku dhegeysato baan kaaga iibinaya waa shardi baatil ah waa shardi baatil ah marka in la oofiyo markaa sax ma noqonayso wahaakada wuxuu sheekhu raximah اllahu tacala wakulu sharطin shardi dhammaantii shardigaasoo fi lbeyci beeca ku sugnaaday iyo wanikaaxi nikaax iyo guurkii ku sugnaaday iyo walmaqaasid iyo waxyaalaha kaloo loo qasdo laazimun laazim weeye ay laazimun iifaauhu in la oofiyo shardigaa waa laazim lilcaaqidi kii guntayey oo shardigaa gelayey in loo oofiyo waxaa weeyaan waa laazim weeye ilaa shuruudan shuruud baan la oofinayn shuruuddaasoo xalalaad xalaal ka dhigaysa muxarama shay xaaraama aw cagsahu ama cagsi ahoo markaasi cagsi wuxuu noqonayaa xaramad muxalalan shuruud markaas shay xaaraama xalaal ka dhigaysa shuruudda la ofin may fabaailaatun fa hiya shuruuddaasi baailaatun baail weeye faclaman arinkaa markaa ogow wuxuu yihi naadimku raximah llah tustacmal qurcatu qurcadii waa la isticmaalayaa cinda almubhami ibhaamka agtiisa ayaa la isticmaalayaa markuu ibhaam yimaado ayaa la isticmaalayaa min alxuquuqi ibhaamka min alxuquuqi xaalu ka ahaaday xuquuqda xaggooda aw lada tasaaxumi tasaaxum markuu dhaco la isciriiriyo oo shayga laisku qabsado ayaa markaa la isticmaalaya qurcadu waa waxaa weeyaan waa istihaam waa qorituurasho weeye dariiqatun tustaqdamu bisihaamin wa naxwiha litacyiini daatin aw xukmin aw mansab waxaa weeye qurcadu waa dariiqo la adeegsanaya sihaam iyo sahmi iyo wax la mid ah maxaa loo adeegsanayaa daato ayaa lagu cayimaya daato marka hore aan cayinayn baa lagu cayimaya ama xugun aan cayinayn ayaa lagu cayimaya ama mansab iyo jago qofku markaasi aan cayinayn ayaa lagu cayimaya waa ariiqaة tustakhdamu bisihaami wa naxwiha litacyiini daatin aw xukmi aw mansab jamaahiir culamaana w markaa madhabkoodu yahay inay markaasi qurcadu ay tahay shay markaa sharci ah oo la adeegsan karo adilo fara badan baana markaasi ku sugan in markaa qurcada inay markaa shay sharciya tahay adilo badan ayaa markaa loo daliishanaya ambiyada saddex nebi oo ka mid ah saddexda markaasi qurcadaasi way isticmaaleen nebiyullaahi zakariya wuu isticmaalay nebiyullaahi yunisna wuu isticmaalay nebi maxamedna wuu isticmaalay calayhi salaatu asalaam nebiyullaahi yunis markuu doonti uu raacay doontii uu raacay baa badda dhexdeeda istaagtay marka waa la qori tuurtay qorigaa cidda uu ku dhaco in markaa doonta laga tuuro alla wuxuu yihi fasaahama fakaana min almudxadiin yani ay fasaahama ahla safiina wuxuu la qori tuurtay yani markaasi kuwii doonta saarnaa fakaana min almudxadiin ay fakaana min almaqluubiin kuwii laga adkaaday bu mana isagu ku dhacay isagu kusoo baxay isagaa laga tuuray marka isagaa laga tuuray marka wuxuu galay musaahamuu galay kadalika nabiy llahi zakariya arrintii ku saabsanayd maryam yaa markaasi xanaanaynaya o gacanta ku tarbiyeynaya ayaa loo qori tuurtay alla wuxuu asagoo ka xikaayoonaya wamaa kunta ladayhim id yulquuna aqlaamahum nebi maxamed oo adigu goobjoog maadan ahayn markay aqlaamtooda iyo qalimaantooda ay ku ridayeen biyaha maxay saa u samaynayaan ayuhum yakfulu maryam si u soo baxo midka maryam kafaalo qaadayo markaasi gacanta ku dhigaya wamaa kunta ladayhim id yakhtasimuun markay ka doodayeen arinka kafaalada ku saabsan maryam adu labadan joogin marka id yulquuna aqlaamahom yani mufasiriintu waxay tilmaamayaan qoryaha badda waxaa biyaha lagu ridayaa ninka qorigiisu yani markaa biyuhu ay liqi waayaan ninkaasaa markaasi kafaaladii yeelanaya oo mas-uul ka noqonaya maryam marka eh, nabiyullahi zakariya markaasi eh, wuxuu ku jiray dadkaas ayuu ku jiray isagaa marka dambe wuxuu noqday mas-uulka isagu noqday kulamaa dakhala calayha zakariya almixraaba wajada cindaha risqa mar kastoo zakariya uu usoo galo wuxuu ku arkaa agteeda risqi yaala qaala yaa maryamu annaa laki haada markaasa wuxuu weydiiyaa maryame xaggee arrinkan xaggee kaaga yimid qaalat huwa min cindi illaah xagga allo iga yimid ina allaha yarzuqu man yashaau bigayri xisaab nebi maxamed alayhi salaatu wasalaam yani qurcada waa isticmaalay oo nebigu wuxuu ahaa idaa araada safaran aqraca bayna nisaa'ihi markuu safar doonayo dumarku u qori tuuri jiray xaasaskiisa fa ayuhaa kharaja sahmuha kharaja biha maca mid kasta oo uu usoo baxo yani markaas sahmigeedu way raaci jirtay markaasi oo safarka ayay u raaci jirtay nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi low yaclamu nnaasu ma fi nnidaai wasafi alawal uma lam yajiduu ila an yastahimuu calayhi lastahamuu dadku yani hadday ogaan lahaayeen waxa ku sugan adimaadda iyo safka hore ajarka laga helay hadday ogaan lahaayeen kadibna aysan helaynin inay u qori tuurtaan mooyaane lastahamuu qori tuurashay geli lahaayeen marka arrinkaas eh, inuu markaa yahay eh, sharci ayaa markaa laga qaadanaya marka waa sharci eh, saxaabaduna waa ka sugan tahay saxaabiga la yihah sacd bn abi waqaas wuxuu u qori tuuray yowma alqaadisiya maalintii qaadisiya muadiniintii buu u qori tuuray kadalika cali bn abi aalib radi allahu canhu waxaa la weydiiyey nin afar dumara lahaa eh, oo mid ka mida furay mid kalena guursaday bedelkeedii kadibna ninki wuu dhintay afartii dumar midda uu furay ayaa la garan waayey wax makhraati oo caddeeyana waa la waayey markaasaa wuxuu amray in loo qori tuuro midda qorigeeda soo baxo ayaa markaa furmaysa marka qurcadu waa shay markaa sharci ah oo markaa la isticmaalaya goormaa la isticmaalaya waa laba xaaladood sheekha labadu inoo sheegay xaaladda kood waxaa weeyaan cinda almubhami marka ibhaam uu yimaado oo shaygii markaas uu caddaan waayo xaalkaasi waa la isticmaalaya xaalkaasi markuu ibhaam yimaado waa la isticmaalaya waxaa kaloo la isticmaalayaa cinda tasaaxum haddii shayga laisku qabsado oo qofkaas uu yidhaahdo anna waa doonaya aniguna waa doonaya aniguna waa doonaya oo tanaasulna la waayo qurca lagu kala baxaya laba nin ayaa markaa mid kasta wuxuu yidhi waxaan doonayaa anigu inaan imaam noqdo sifaadka imaamka laga doonayan labadu waa laga helay oo mid kasta waa aqra ya umu lqawma aqra'ahum likitaab illah mid kasta qur-aanka waa yaqaanaa sifaad kaloo la shardinayana waa laga wada helay si kaloo lagu kala saara waa la garan waya mid kastana waa doonaya waa loo qori tuuraya kadalika laba muadin ayaa isku qabsaday mid kasta wuxuu yidhi anaa doona inaan addimo anaa doona inaan addimo sifaadkii loo shardinaya muadinimadana way ku wada suganta waa loo qori tuuraya inantii yani ciddii guurin lahayd ayaa isqabsaday walaalaheed baa mid kasta wuxuu yidhi anaa guurinaya wayna siman yihiin dayib waa loo qori tuuraya midka markaasi uu kusoo ba- qoriga soo baxaya markaasi yeelanaya qaabka loo qori tuuranayo sharcigu ma xadidin ayu kayfiya oo ciddaa lagu kala saari karo ayaa markaa lagu kala baxaya sida maalan in warqado lagu qoro magacyo qaarna aan waxba lagu qorin qaarna magac lagu qoro cidda markay qaadata magaciisa uu soo baxo ayaa markaasi ama nambaraha lagu qoraya mucayana ama shay mucayana lagu qoraya cidda waxaa hesha ayaa markaa yeelanaysa shaygii marka waa sharci sharciguna markaa meelo badan ayuu markaa ictibaariyey wuxuu sheekhu raximah اllahu tacaala tustacmalu waa la adeegsanaya alqurcatu qurcadii iyo qorituurkii baa la adeegsanaya cinda almubhami mubham agtiisa min alxuquuqi xaaluu ahaada ibhaamkaasi xuquuq xaqeeda xaqi markuu ibhaam galo oo ciddii yeelatay la garan waayo xaalkaa qurca lagu kala baxaya awlada tasaaxumi tasaaxum agtiisa yani shaygii dadkao dhan buu ka dhexeeya waa laisku qabsaday tasaaxum baa dhacay tasaaxumka agtiisana dadkii waxay u kala baxayaan qurcay u kala baxayaan laakiin arrinku hadduu iska cad yahay oo markaasi cidda shaygan ee xaqa u leh iska caddahay xaalka noocaasa markaa qurco looma baahna cidda xaqaas leh ayaa la siinayaa maalan inan iyo aabbihii ayaa markaa waxay isku qabsadeen inantii meherinteedii soowaad xuma inankiina wuxuu leeyahay anaa inanta meherinaya odaygiina wuxuu leeyahay anaa meherinaya taas waa iska cadday da aabbahaa leh dhaxal hadduu yimaado inanta hadday dhimato dhaxal uu yimaado dhaxalka yaa qaadanaya odaygii inanka hadday isugu yimaadaan odaygaa qaadanaya inanku waa maxjuub soowaad xumaha maadaama dhaxalkiiba maxjuub uu yahay marka la gurinaya gabadhiina odaygaa markaa gabadhii meherinaya inankana markaasi meesha waa ka baxaya wuxuu sheekhu raximah اllahu tacaala wain tasaawa alcamalaan ijtamaca wa fucila ixdaahumaa fastamica saasaa inoo qoran laakiin xoogaa jab baa ku sugan yani beytku xagga dambe saa darteed culimada qaar waxay waxaa fiican in lagu bedelo wa ficlu waaxidin kafaa fastamica wain tasaawa alcamalaani ijtamaca wa ficlu waaxidin kafaa fastamica wain tasaawa hadday simaan alcamalaani labadii camal hadday yihiin kuwa siman ijtamacaa way kulmayaan wa ficlu waaxidii midkood samaynta la sameeyey ayaa kafaa ku filan ee fastamican warkaa dhegeyso ee wa fucila ixdaahuma midkood baa la samaynaya mid inoo qoran wa fucila ixdaahuma midkood baa la samaynaya midkood baa la samaynaya ee fastamican maqal laakiin waxaa ka waadixsan wa ficlu waaxidin kafaa midkood samaynta la samaynayo ayaa ku filan ee fastamican dhegeyso halkan sheekh wuxuu inoo tilmaamayaa qaacido loo yaqaano tadaakhul cibaadaat cibaadaadkii oo isdhexgala tadaakhul alcibaadaat suuraduna waxay noqonaysaa laba camal ayaa kulmay oo isku jinsi ah oo isku markaasi isku acmaal ah ayaa kulmay mid ka midaa la samaynayaa kii kalena kaasuu gudagelayaa marka saddex shardi waa in la helaa saddex shardi waa in la helaa shardiga kood waxaa weeyaan labada camal waa inay isku jinsi yihiin maalan salaad iyo salaad inay isku jinsi yihiin maxaa baxaya salaad iyo soon oo kale waa kala jinsi bishard waxa wey waa inay isku jinsi yihiin waa shardi shardiga labaad waxaa weeye waa inay isku afcaal yihiin isku ficil waa in la samaynayaa oo jinsiga waa inaysan xagga ficilka isku khilaafin oo laba cibaado oo isku jinsi ah inay waa waxaa dhici karta ficilka isku khilaafaan sida maalan salaadii sunihi caadiga ahaa iyo salaatu janaaza oo kale salaadii faradka ahayd oo waajibka ahayd iyo janaazadii oo kale waa isku jinsi laakiin isku ficil maaha oo markaa de janaazadii rukuuci iyo sujuud midna maleh marka shardiga labaad waxaa weeye waa in markaasi xagga afcaasha waa inay ka midaysan yihiin shardiga saddexaad waxaa weeyaan mid kasta waa inuusan ahayn maqsuudu lidaatihi labadan ficiloo la doon in laisgudageliyo mid kastaba waa inuusan ahayn mid sidiisa loo doonayo waa inuusan noqon marka shuruuddaa marka la helo ayaa markaasi labadii bay isgudageli karaan tusaale waxaa weeyaan qof baa soo weysiistay masjidkiina wuu soo galay salaadii duhurna way taagan tahay oo markaasaa la adimay ninka waxaa u banaan inuu kulmiyo taxiyatulmasjidki iyo sunatulwuduu iyo waxaa weeyaan raatibadii duhur ka horreysay waa saddex cibaado labadii taxiyatulmasjidka ahaa iyo labadii sunatulwuduuga ahaa iyo labadii duhurka ka horreysay afartii ka horreysay laba ka mid ah saddexdaaba labaa kaga filan maxaa yeelay shuruuddu waa mutawafir awalan waa isku jinsi kulligood waa isku jinsi waana isku afcaal taxiyatulmasjidka iyo sunatulwuduuguna maqsuudu lidaatiha maaha maqsuudu lidaatiha maahan marka way isgudagelayaan waxaa la mid ah mayrashada jumcaha loo soo mayrto waa cibaado marka nin baa isagoo janaabo ku sugan tahay ayuu jimcihiina u mayrta way isgudagelayaan oo hal mayrashaa kaga filan labadu waa niyeynayaa niyatu qasli janaaba wa niyat ljumca yani markaas aliqtisaal ljumca labadu waa niyoonaya waa isgudagelayaan marka hal mayrasho ayaa kaga filan marka laba camal oo shuruudda laga helay midkood marka la sameeyo kii kalena wuu gudagelayaa kii kalena wuu gudagelayaa marka masaladaas ayuu sheekhu inoo tilmaamaya culimaduna waxay ka cabiraan markay tilmaamayaan tadaakhul cibaadaat cibaadaadkiio markaa isgudagalay ayay markaasi ka cabiraan laakiin haddaysan isku jinsi ahayn waaba kala jinsi ama ma ahane waa isku jinsi laakiin isku afcaal maaha ama waa isku jinsi waa isku afcaal laakiin mid kasta waa maqsuudu lidaatihi iskudageli mayaan maalan nin baa bishii ramadaan waxaa lagaga leeyahay maalmo maalmaa lagaga leeyahay kafaaratulyamiinna waa lagu leeyahay oo markii yani marka kiswadii la waayo kiswadii uu waayo icaamkii uu waayo toban miskiin inuu dhar siiyo ama uu cunto siiyo qoor inuu xoreey markuu waayo wuxuu u gudbayaa halaat ayaam inuu soomo kafaaratulyamiin wey marka saddex maalmood oo ramadaan lagu lahaa iyo kafaaratulyamiinkii oo saddex maalmood la soomayo isma gudageli karaan maxaa yeele mid kasta waa maqsuudun lidaatihi wey mid kasta waa maqsuudun lidaatihi inuu kulmiy waa kulminaya ma dhacayso kadalika nin baa waxaa lagu leeyahay zaka ayaa lagu leeyahy zaka zaka lagu leeyahay kadalika kafaaratu alyamiinki waxaa ka mid a icaamu casharati masaakiin zakadaa lagu leeyahay iyo icaamka isma gudagelin karo maxaa yeele waa cibaado mid kastaba maqsuudatu lidaatiha weeyaan wuxuu sheekhu raximah llahu tacaala wain tasaawaa hadday simaan alcamalaan labadii camal samcaa way kulmayaan wa ficlu waaxidin midkood in la sameeyo ayaa kafaa ku filan ee fastamican warka lagu sheegaya maqal wuxuu sheekhu raximah اllahu tacaala wakulu mashquuli falaa yushagalu mihaaluhu اlmarhuunu wاlmusabalu wakulu mashquulin mashquul dhammaantii falaa yushagalu lama mashquuliyo mihaaluhu tusaalihiisu almarhuunu waa kii rahanta loo dhigay iyo wlmusabalu kii la waqfay wey halkana sheekh wuxuu inoo sheegaya qaacido loo yaqaano almashquulu laa yushqal mid mashquulsan lama mashquuliyo mid mashquulsan lama mashquuliyo waa qaacido macruufa weye yacni shaygii haddii uu wax ku mashquulsan yahay wax kale laguma mashquuliyo misaalkiis wuxuu noqonayaa sheekhu labada tusaalo ina siiyey marhuunka waxaa weeye nin baad alaab ka qaadatay markaasaad waxaad u dhiibtay moobeylkaagii oo waxaa ti rahan u hayso intaan alaabta ku keenayo mobailkan sii hayso mobailkii rahanta loo haystay inaad iibisay kuma banaana oo tirahda hebelo mobailkaygii baan kaa iibiyey limaada liana aljawaala mashquulu birahan rahan baa loo haystaa rahan ayaa loo haystaa maadaama rahan loo haysto waxa weeyaan oo rahantaas ku mashquulsan yahay ma iibin karaysid iibkii kuma banaana waxaa la mid ah almawquuf guri baa la waqfay ayib gurigan waa waqf shay mucayana lagu waqfay inaad tirahdo cid baan ka karaynayaa ma asaxayso limaada liannahu mashquulu bilwaqfi waqafka ayuu markaasi ku mashquulsan yahay ibnu cuthaymiin asagoo shardi buu raaciya qaacidaas wuxuu yidhahdaa uu ku cabiray manduumadiisa qawaacidka wuxuu yihi wakulu mashquulin falaysa yushqalu bimusqiطin bima bihi yanshagilu waxaan kan mashquulsan waxaan kaloo lagu mashquulinayo shardigiisu waxaa weeye inuusan kii hore meesha ka ridaynin kii hore laakiin hadduusan ridaynin waa lagu mashquulin karaa buu ley sheekhu laakiin kii hore hadduu meesha ka saaraya oo kii hore uu ridayo waxaa weeyaan ma banaana markaasi kii hore wax ridaya in markaa lagu mashquuliyo ma banaana wakulu mashquulin mashquul dhammaantii falaysa yushqalu laguma mashquuliyo kii mashquulsanaa bimusqiطin mid ridaya bima bihi yanshagilu waxaan uu ku mashquulsan yahay wax ka ridaya oo ka saaraya waa inaan lagu mashquulin laakiin waxaan ridaynin yani marka waxa ku mashquulsan yahay waxaan ridaynin waa lagu mashquulin karaa marka waa qaacido markaasi caama weeyaan waa qaacido caama weeyaan tusaalayaasha waxaa ka mid ah nin baa maalan wuxuu sooman yahay maalin ramadaan maalin ramadaan ayuu sooman yahay ninkaasi wuxuu ku mashquulsan yahay maalintaas soonkeedu ku mashquulsan yahay ma banaana inuu wax kala soomo ma banaana ama kafaaro ama wax kale u soomo ama nadar ma banaana limaada liannahu mashquulun bisiyaami hada alyowm wax kale ma soo gudagelin karo waxaa la mid ah nin baa nin kiraystay yani nin baa shaqaalo ka dhigtay wakti buuna kula heshiiyey wuxuu yihi min tuluuci shamsi ilaa guruubi shamsi anaad ii shaqaynaysaa ujuuradiina wuu kula heshiiyey ma banaana qofkaasi inuu meel kale aado oo cid kale u shaqeeya isagoo shaqadan ku jira ma banaana limaada liannahu mashquul walmashquulu laa yushqal maadaama uu mashquul yahay lama mashquulin karo gabadhii ninka uu guursaday oo nin xaas u ahayd nin kale inuu guursado ma banaana limaada liannaha mashquulatun bihada zawj sawaadix maha wahaakada wuxuu sheekhu raximah llahu tacala wakulu mashquulin mid mashquulsan dhammaantii falaa yushaqalu lama mashquuliyo mihaaluhu tusaalihiisu almarhuunu waa kii rahanta loo dhigay oo rahantaas ku mashquulsan yahay rahantaa marka laga soo qaado oo ciddii deynta kugu lahayd aad deynti siiso ood mobilka soo qaadato waad iibin karaysaa markaas laakiin inta rahanta loo haysto maya mihaaluhu tusaalihiisu almarhuunu waa marhuunkii weye walmusabalu waa kii markaa la waqfay weeyaan wman yuadi can akhiihi waajiba lahu rujuucu inawaa yuaaliba waman yuadi qof ka guta can akhiihi walaalkii qof ka guda waajiban waajib qof ka guda arujuucu rujuuc baa lahu usugnaaday qofkii inawaa almuaalabata muaalaba haduu niyoodo yuaaliban waa ka dalbanaya halkana sheekh wuxuu inoogu sheegayaa qaacido macruuf oo la yidhaahdo man addaa can gayrihi waajiban fainahu yarjicu bibedlih qofka ka guda keyrkii waajib bedelkiisu ugu noqonaya badlkiisi ayuu ugu noqonaya marka iطlaaqaasi ma ahan qeyd baa gelaya oo can akhiihi waajiban waajibkaasi waajibka laba loo qeybiya waajib niyaabo aqbalaya iyo waajib markaasi aan niyaabo aqbalaynin hadduu ya waajib midaan niyaabo aqbalaynin bixinta uu ka bixiyey waxa weeyaan waxba ka gudi mayso sida maala zakadii oo kale kafaaradii oo kale niyay ubaahanta niyay ubaahanta qofkii markuu bixinayo waa inuu niyeeyaa inay tahay zako waa inuu niyeeyaa inay kafaaro tahay waa inuu u niyeeyaa niyadaasaa shardi ah marka waan kaa bixiyey anaa kaa bixiyey hade niyada age xaggey tegeysaa marka ilaa marka shaygan la bixin niyuu u baahan yahay marka waa la qeydayaayo waman adaa can akhiihi waajiban waajibkaas waa inuu yahay mid niyaabo aqbali kara lakin hadduusan niyaabo abal aqbali karaynin sida zakadii oo kale culimada qaar waxay leeyihiin ma asaxayo culimada qaarna waxay leyihin hadduu u ogolaado o u idmo oo u fasaxo xaalkaa unba markaasi ayuu ka dhici karaa hadduu a hebelow zakadii iga bixi ama kafaarada iga bixi oo asagu sidaa uu ogolaado way ka baxaysaa markaas laakiin asagoon una idman una fasixin una sheegin zakadii baan kaa bixiye la soco dukaanka anaa zakadii ka bixiye la soco ii soo celi lacagta abadan laakiin shaygu hadduu yahay shay markaasi aqbali kara niyaabo taasaa marka laba loo kala qaadaya markan uu bixinayo inuu niyeysan yahay inuu hadhow dib oga qaato wixuu ka bixiyey inuu dib oga qaato maalan reerka nafaqadiisii biilka reer kasii bixiyey nin baa reerkiisa ka tago meel buu qabtay intuu maqnaa ayuu kasii bixiyey reerka biilkii buu sii siiyey hadhow wuu ohan karaa marka anaa sii siiyey yani markaas isii waxaanan u bixiyey inaan hadhow kaa qaatan usii bixiyey saasaan niyeysnaa marka xaq buu ugu yeelanaya inuu markaa bixiyo oo u siiyo haddii laakiin tabaruc u niyeysnaa ixsaan iyo samafal markuu nafaqadan sii bixinayey kana kaana mutabarican ixsaan iyo samafal bay ka ahayd inuu ka qaato oo dib iisoo celi u yihahdo ma niyeysnayn xaalka noocaasa inuu markaa ka dalbado ma banaana waxayna noqonaysaa qof wuxuu bixiye ku noqday taasna waxaa kusoo arooray waciid baa kusoo arooray wuxuu nabigu yihi alayhi salatu asalaam alcaa'idu fii hibatihi kalkalbi yaqiiu uma yacuudu fii qayih qofka waxa uu bixiye ku noqda wuxuu la mid yahay ey yani markaasi ey markaasi matagay oo matagiis dib ugu noqday tashbiiha foosha xun waxaa loogu shabahayaa waxaa laisku tusinaya inuusan banaanayn arujuuc ila hiba inuu shay banaan usan ahayn baa tashbiiha aadka u foosha xun loogu shabahaya marka xadiidkaas ayaa loo deliishanaya in marka uu bixiyo hadduu niyoodo inuu hadhow ka dalbado inuu ka dalban karo waxay culimadu u deliishadeen aayadda markaa fi suurat alaaq fain ardacna lakum faatuuhuna ujuurahuna dumarkii hadday carruurta idiin nuujiyaan faatuuhuna ujuurahuna ujuuradooda siiya marka aayaddu waxay tusinaysaa bimujarad irdaac gabadh inay nuujisay bimujarad irdaac inay ilmihii nuujisay bay ujuurada ku mutaysanaysaa yani inay inan ka dalabto oo tiraahdo waan kuu nuujinayaaye markaa nuujiya ujuuradii baan kaa rabaa aayaddu ma sheegin aayaddu waxay sheegtay fain ardacna lakum hadday idiin nuujiyaan faatuuhuna ujuurahuna marka qofkii haddii uu wixii bixiyo inuu qofkii wixii uu ka bixiy xaqi ku yeelanayo ayay marka aayaddu daliil u tahay culimadu markaa u daliishadeen waxay kaloo u daliishadeen xadiidkii man sanaca ilaykum macruufan fakaafiuuh qofka wanaag idin sameeya u abaalguda marka adiladaas ayay markaa u daliishanayaan iyo hal jazaa ixsaan ila alixsaan kii kuu samafalay abaalkiis waxaa weye inaad adna adu yani markaa u samafasho hadduu ixsaan kuu sameeyey oo kaa bixiyey wixii lagugu lahaa xaq wuxuu kugu yeelanaya adiguna inaad markaasi bixiso laakiin adiladan waa caam hal jaza ixsaan ila ixsaan iyo man sanaca ilaykum macruuf waa adila caama wey lakiin daliilka ugu soo dhow waxaa weeyaan aayadda fain ardacna lakum faatuuhuna ujuurahuna weeyaan marka saasaa loo kala qaadaya waxaanaad bixisay inuu niyaabo aqbali karo inuusan aqbali karaynin wuxuu sheekhu raximah llahu tacala waman yu-addi qof ka guda can akhiihi walaalkiis waajiba waajib qof ka guda arujuucu laabasho ayaa lahu lishaksi usugnaaday inuu kii ugu noqdo oo waajibka niyaabada aqbalayay weeyaane innawaa hadduu niyoodo almuaalabata muaalaba markuu bixinayey baa wuxuu sii niyooday inuu ka dalban doono yuaaliban uu ka dalbanaya oo wuxuu leeyahay wixii aan kaa bixiyey markaa si ayuu markaa ohanaya wuxuu sheekhu raximah llahu tacaala walwaasicu طabci can اlcisyaani kalwaasici الsharci bilaa nukraani walwaasicu kii wax reebay can alcisyaani xumaanta celinayey oo ka hortegaya xumaanta aطabciyi ee طabciga dabeecadda loo nisbeeyey kalwaasici buu la mid yahay waasici asharci sharciga loo nisbeeyey bilaa nukraani diidma la-aan halkan shek wuxuu kaga warramaya raximah llahu tacaala waxyaalaha muxaramaadka oo sharcu xaaraamta uu ka dhigay dadka waxaa ka hor istaaga waxa loo yaqaana waasic alwaasic waxaa weya huwa adaaci walmuujib litarkihi waa midka u yeeraya waajibinaya shayga markaa in laga tago waasicaasi mar wuxuu noqdaa waasic abci marna wuxuu noqdaa waasic sharci mid saddexaad baa lagu daraayo waasic sulaanna waa lagu daraa waasic sulaanna waa lagu daraa saddexdaba markaasi cusaymi ayaa halbed ku nadmiya wuxuu walwaasicu abci can alcisyaani kalwaasic الsharciyi wsulaani yani waasica abciga oo qofka cisyaan ka hor istaagaya inuu ilaahay caasiyo wuxuu la mid yahay waasica sharciga iyo midka sulaaniga ayuu la mid yahay waasic abci waxaa weeye shaygan xaaraamta waxaa ka hor istaagaya waasic abci ah oo muxuu yahay wax qof ku talaalan weye naftiisa ayuu ku talaalan yahay shaygani tusaale maala waxyaalaha najaasaadka waa xaaraam kulu najisin muxaram waa qaacido kulu najisin muxaram walaysa kulu muxarami najis najaaso kasta waa xaaraam laakiin shay kastoo xaaraam ah najaaso maaha waa ta laisku haya khamrigu najaaso ma tahay mase maaha waa xaaraam haddana waa lasku haya najasa ma tahay mase maaha laakiin shayga hadduu najaasaya waa xaaraam maala waxyaalahaas najaasaadka kalbawli walqaaidi iyo wax lamidka waa najaasooyin weye maala shayga najaasada waa xaaraam qofkii waxaa u diidaya inuu xaaraamtaasi ku dhaqaaqo naftiisa udiideysa waasi abciya loo yihahdaa oo qofkii waxyaalaha najaasaadka albawl walqaaid iyo waxyaaa lamidkaa naftiisa qofka ooma quuro maxaa u diidan marka maayad baa udiidan mase xadiis baa udiidan maya naftiisa udiideysa maxaa loo yaqaana kaasoo kale waasicun abci baa la yihahdaa suntii oo kale suntii oo kale yani waxaa weeyaan qofka inuu cuno naftiisa udiideysa waa xaaraam in la cuno laakiin aayad diideysa ma jirte waxaa u diidaya naftiisa udiideysa diidmadaa marka waxaa loo yaqaana waasicun abci waasicu waa waxa keensanaya shayga in laga tago maa yuujibu tarka shay waa waxa waajibinaya shayga in laga tago ayaa waasic la yihahdaa marka waasica waxaa loo yaqaanaa abci baa la yihahdaa waasicna waxaa loo yaqaanaa waasicun sharci sida maala zinadii oo kale sariqadii oo kale qofkii dad badan way samayn lahaayeen waxay ka cabsanayaan cuquubaadka sharcigu u yeelay kii waxada gacanta in laga jaro kii zinaystaa in la jeedlo hadduusan guur soo marin ama in la rajmiyo hadduu guur soo mara kuwaas waxaa loo yaqaana waasicun sharci baa la yidhaahdaa yacni dilkii dad badan dilka waxay isaga ilaalinayaan wax badan bayn layn lahaayeene waxay isaga ilaalinayaan waa lagu dilayaa marka waasicun maxaa loo yaqaana waasicun sharci sharcigaa markaasi ka hortaagan mid saddexaad baa jiro waasicun sulطaani la yidhaahdo waasicun sulطaani maxay tahay yani suldaanki baa laga cabsanaya qofkan sheegan muxaramka inuu ku dhiirado waxaa u diidan madaxweynuhu ka cabsanaya oo in ama la xiro xabsi daa'im lagu rido ama wax kale cuquubo kale la saaro la yihahdo magdhow weyn baa lagaa qaadaya sawaadix maaha waxaana wuxuu isaga ilaalinayaa madaxweynuhu ka cabsanaya waxaa laga soo naqliya cuثmaan inuu yihi in allaha yazcu bisulطaan maa laa yazcu biاlqur'aan ilahay wuxuu ku celiyaa oo ku difaacaa ninka madaxweynaha ah wax aan qur-aanka lagu celin bimacnaa dad haddii maantaba qur-aan lagu akhrinayo aan qur-aanka warkiisa qur-aanka aan maqlayn oon qur-aanka aan ka amar qaadanayn baa markay maqlaan madaxweynihii wuxuu soo saaray cuquubo adag ka joogsanaya iska ilaa is ilaalinaya in allaha yazcu bisulطaan maa laa yazcu bilqur'aan ilaahay sulطaanka iyo ninka mas-uulkao madaxweynaha ah wuxuu ka hor istaagaa maa laa yazcu biqur'an wuxuusan qur-aan ka hor istaagin bimacnaa dad waciidka qur-aanka aan ka cabsanaynin baa waxay ka cabsanayaan hanjabaadda madaxweynaha oo wax badan isaga ilaalinaya marka kaasna waxaa loo yaqaana alwaasicu sulطaani baa la yidhaahdaa marka saddexduba sheekh hadda wuxuu noo sheegay kan abciga ayuu inoo sheegay wuxuu inoo sheegay waasica abciga ah wuxuu la mid yahay waasica sharciga ah waxaagee kala mid yahay wuxuu kala mid yahay labaduba shaygii muxaramka ee qofka ka hor istaagaya waasica sharciga ah ee qofkii xumaantaba ka hor istaagaya zinadii sariqadii waxaase qofku wuxuu isaga ilaalinaya ciqaabta aakhare loo sheegana wuu arkaya adduunka inta la joogana ciqaabta loo sheegay buu arkaya markaasuu yatawaqaf waasic sharci ayaa qofka hortaagan midna waxaa weeye qofka waxaa ka hortaagan xumaantan inuu sameeyo shaygan xaaraamta inuu ku dhaqaaqo waxaa u diidaya naftisaa u diideysa kaasna waxaa loo yaqaana waasicun abci baa la yidhahdaa waasicun abci dabeecadiisaa u diideysa khalqadiisii abuurka ilaahay ku abuuray ayaa markaa u diidaya waxaan markaasi inuu sameeyo marka waasica abciga ah iyo midka sulطaanka ah labaduba waxay la mid yihiin midka sharcigaa oo sida sharcigu waxyaalaha muxaramaadka dadka marka uga hor istaago saasoo kale ayuu markaa waasica sharciga waasica abciga iyo midka sulطaanigaba qofka markaa muxaramaadki ay uga hor istaagaan walwaasicu طabciyu waasici dabeecadda loo nisbeeyey can alcisyaani cisyaanka qofka ka hor istaagayey kalwaasici sharciyi waasica sharciga ayuu la mid yahay bilaa nukraan diidma la-aan wuxuu sheekhu yii raximah اllahu tacaala walxamdu lilaahi calى tamaam walxamdu jinsiga mahad lilaahi ilah baa markaasi gaar la ah calى tamaami yani xamdi dhammaystiran ayuu ilahay gaar leeyahay fi lbad'i bilowga ilahay lagu mahadiyo wاlkhitaami gebagabada iyo wadawaami si daa'im ah uma salaatu amaan mac salaamin lala qabo salaan salaadaas iyo salaamtaasoo shaa'icin markaasi caam ah calى الnabiy nebi korkii ha ahaato iyo saxbii saxaabadii korkooda ha ahaato wataabici iyo saxaabadii ciddii raacday oo wanaag ku raacday dushooda haato wuxuu ku khatimay xamdigii iyo markaa saligii iyo salaamtaba ku khatimay tii uu ku soo bilaabay ayuu markaasi ku khatimay walxamdu jinsiga mahadi lilaahi kainu lilaah alla keligiis ayay u sugnaatay ayib ilaah baa la gaar ah cala tamaami yani xamdi taam oo dhammaystiran ayuu ilaahay gaar leeyahay fi lbad'i bilowga ilahay lagu mahadiyo iyo walkhitaami gebagabada iyo wadawaami si daa'im ah si joogto oo daa'imah uma salaatu amaan mac salaamin lala qabo salaan salaadaas iyo markaa salaantaas oo shaa'icin ah mid faafay oo caam ah cala anabiyi nebi korkii ha ahaato wa saxbihi nebiga saxaabadiisa korkooda ha ahaato wataabici iyo saxaabadii ciddii raacday oo wanaag ku raacday dushooda ahaato wataabiciina lahum biixsaan iyo saxaabada ciddii wanaag ku raacday korkooda ha ahaato halkaasuu marka inoogu dhamaaday kitaabkii ahaa manduumat alqawaacid alfiqhiya أيها الإخوة والأخوات وإلى أن نلتقي في دروس علمية أخرى قادمة
تقبلوا تحيات إخوانكم في منهج أونلاين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته